kartaa markii la yidhaahdo horumarin waxay u baahan tahay muxuu ahaato wasaaradaas ku aadan kalluumaysi iyo khayraadka badda markii la yidhaahdo muxuu ahaato maamulka oo in la maamulo khayraadkaas isagana waxa weeyaan howl ballaaran weeye sidoo kale markay noqoto in la beeqaamiyo oo la ilaaliyo muxuu ahaato khayraadkaas oo si hufan oo wanaagsan looga faa'iidaysto intoo mas-uuliyiin balballaaran weeye wax badan baana hoos imaanaya howlahaasoo dhan waxay ku aadan yihiin wasaaradda waana mas-uuliyadda wasaaradda ay u xilsaaran tahay waayahay agaasime marka bal waxaad ka warantaa dhanka xilligan wasaaraddu ma ahan wasaarad cusub waa wasaarad in badan soo shaqaynaysay marka caqabadaha waxyaalaha ugu badan oo caqabadaha ah inta badan wasaaraddu ay wax ka qabato oo dhibaatada ku haya badda iyo dhinacyadaas maxaa kamid a hadda nooga xusi kartaa
waxyaalaha ugu badan waxaa kamid a kalluumaysiga sharci darada oo ah muxuu ahay mashkulada ugu weyn oo sidaad la socotid madaxweynaha puntland mudane abdiweli maxamed cali gaar labadii kun iyo afar iyo tobankiibay ahayd markuu maaragtay ku baaqay oo maaragtay cilaadeeyey in kalluumaysiga sharci darada uu yahay masiibo qaran ilaa hadda masiibadaasi waa jirtaa wajiyo badan bay kala leedahay dad badan baa ku lug leh muxuu ahaay waanad garan kartaa kaarantigaasi ama muxuu ahaay tacaawadaasi intay leer tahay wasaaraddu xil badan bay iska saartay ilaa intii de ay soo jirtay waxaan oran karaa waxay aada loo derdergeliyey intii haatan dowladdan cusub oo dowladdan hadda dambe oo cabdiweli ay jirtay wasaaraddu muxuu ahaay to waxay qaaday ololo ballaaran oo ku wajahan muxuu ahaay to kalluumayska sharci darada waxaa la isku dayey in maaragtay la dhaqaajiyo ama la howlgeliyo doonyo iyo maraakiib wixii suuragal ah oo ilaaliya xeebaha iyo maaragtay khayraadka baddeenna hawshaasi maaragtay waa waa hawl jirta oo wasaaraddu ay qabatay inkastoo maaragtay resourceka wasaaraddu ay hayso ama khayraadka wasaaraddu ay ku howlgasho iyo baaxadda ay leedahay maaragtay mushkulada tani ay aada u kala tafdheer yihiin haddana hawshaasi wax badan baa laga qabtay waad xasuusataa markii ugu dambeysay muxuu ahaato buraadbadeed ayaantii dhaweyd oo dambe oo ay soo xiri jireen oo markabka ay afduuban jireen muxuu ahaato shixinada wada gobolka gardafuud waxaa ka howlgalay oo inta badan maaragtay howlgalkaasi hormuud ka ahaa wasaaradda kalluumaysiga waana tii maaragtay shaqaalihii saarnaa markabkaas iyo shixinadii saarnayd iyo markabkaba si nabadgelyaa lagu soo daayey waxa kale oo doonyaha kalluumaysiga maaragtay ku lugula sharci darada oo la qabtay oo la ganaaxay oo la maxkamadeeyey iyagoona waxa weeyaan aad bay u fara badan yihiin marka hawshaasi hawsha ugu muhiimsan waaye tan wacyigelinta iyo maaragtay dareensiinta dadkeena reer puntland maaragtay siday uga qayb qaadan lahaayeen ilaalinta khayraadkaas iyo maamulkeedaba wax badan baa waxa lagu wacyigeliyey xitaa maaragtay kalluunka noocyadiisa kala duwan iyo khayraadkaba in dadku ay u foojignaadaan inay ogaadaan waxaan inaysan ahayn wax maaragtay sida biyaha badda aan laga fakriyayni ay yihiin khayraad maaragtay u baahan si xigmada ku jirto in looga faa'iidaysto la ilaaliyo lala socdo maaragtay heerarkiisa kala duwan ay marayaan qaarkood haddii la dareemo in waxaana la yidhahdo afka qaad lagu yidhaahdo qofa maaragtay exploitation ama maaragtay si khayrul caadiya in loo maaragtay loo taftay in markaa la beeqaamiyo sida argoostadoo kale sida kalluunka la yidhahda indhabuurkaoo kale waxyaalahaasoo dhan wacyigelin iyo shuruuc iyo dowla kasoo saartaa wasaaraddu iyadoo kaashanaysa hay-adaha kale ee dowladda magreb waa tahay cirro markaagaasime anagoo eegana dhanka beeqaaminta ee khayraadka badda ku jira waxaa jira iyadoo beeqaamintaas sidaa sheegtay ay tahay mid muhiima oo la doonayo in kalluunka uu tarmo ama uu bato haddana waxaa jira agaasime cabashooyin ka imaanaya kalluumaysatada oo ku aadan arrintan beeqaaminta ah oo ay sheegeen in ayaga ay caqabad ku tahay waxay leeyihiin dadkii kaleo baddii jiriif ku haya ayaa anagii wasaaraddii naga joojisa oo waxay tiri kalluunku ha tarmo marka arrintaasi ka waran cabashadii ugu dambeysay waxaa ka timid gobolka sanaag gaar ahaan degmada laasqoray ka wasaarad ahaan maxaad ka leedihiin
walale waxa weeyaan marka runta loo hadlayo horta sideeda beeqaaninta aan ka hadlayno waa laba nooc mid waa inaga laftigeena si aynu u isticmaalayna khayraadka alansiiyey inay noqoto si cilmiyeysan si la socota xaaladda marba uu ku sugan yahay khayraadkaasi waxaan adduunka la beekaamin oo la tartiibin oo maaragtay aan la xisaabin si cilmiyeysan waxa weeyaan wuxuu ku dambaynayaa si maaragtay dhibaata ku dambaynayaa marka waxa weeyaan khayraadkaasi kuurgal baanu samaynay waa la socotaa kalluunka indhabuurka la yidhaahdo oo afka qalaad lagu yidhahdo gulbashaaga waa kalluun ka tirsan kalluunka la yidhaahdo maaragtay libaxbadeedka ka tirsan nooc ka tirsan weeye waagii hore sidaad la socotid saan filayo dadkeenu aada uma aqoon lagama faa'iidaysan jirin waxay noo sheegaan maaragtay dadka kalluumaysatada waagii hore markuu shabaagaha ee ka galo inay ay dhibsan jireen oo ka cawdobilaysan jireen oo maaragtay ka samayn jireen maaragtay quraan akhris iyo maaragtay shaydaanaad dhowaan adugu muddo laba sano saddex sano rafli saddex sano ah ayaa maaragtay kalluunkan waxaa la ogaaday maaragtay inuu yahay kalluunka salidihiisu adduunka ay qaaliga ka yihiin oo qiimaha ay ka leeyihiin waxaa si maaragtay aan kala har lahayn loogu yaaco kalluunkii kale oo la daban jiray oo caadi cuntada loo isticmaali jiray ee faraha looga qaaday in kalluunkan la dabto kalluunkan marka guud ahaan caalamka kalluun waxa weeyaan tiradiisu sii yaraanayso meelo badan waa ka dabar go-ay xeebaheenaan sida badda cas buu aada ugu badan yahay kalluunkaasi marka waa kalluun sida bini aadamka oo kale maaragtay cimri dheer buu maaragtay ku qaangaaraa oo uu ku tarmaa macnaha inuu maaragtay wax dhalo uu bilaabaa waxa u dhalayana wax kooban weeyo oo hal ilaa maaragtay dhowr xabo ayuu dhalaa halkii marba muddo dheer bayna qaadataa inuu maaragtay ilmahaas uurka uu ku sido intuusan dhalin khiyaartii waxaa la sheegaa inay maaragtay ay gaarayso laba sano iyo wax la jira intuu uu sido marka waxaa garan kartaa kalluun saa tarantiisa u yar tahay muxuu ahaayey oo si xoog lehna area kooban oo xeebaheena ku aadan badda cad looga kalluumaysto oo xad dhaafa ma waad garan kartaa horta culayska saaran waxaa kaloo garan kartaa kalluunka maxaa laga laga laga maaragtay laga faa'iidaystaa see looga faa'iidaystaa waxa looga faa'iidaysanayey saliidda keliya oo laga miirayo muxuu ahaayey tabeerkiisa ayaa la isticmaalayay oo tanuug inta laga buuxiyo fuustooyin lagu shubo doonya lagu raro waad garan kartaa qiyaasta halkii fuusto oo saliid laga tuujiyey beerkiis beerka hadda beerka digaagu leegaya kama weyna beerka kalluunka kalluun yar waay kalluun aada u weyn maaha marka la yidhahdo wuxuu ka tirsan yahay bahda libaxbadeedka waxaa dadka laga yaabaa inay qaarkiis u qaataan kalluun waaweyn oo sida maaragtay libaxbadeedka caadiga aynu naqaano sidiisa u waaweyn ma ahan kalluun yaryar weeye isku ha ahaadeen laakiin kalluun yaryar waay waxaad garan kartaa markaa halkii fuusto kumanaan xabo oo kalluunkaas ayaa loo baahan yahay in maaragta silida laga joojiyo laga buuxiyo waxaad qiyaastaa marka doonyo saran oo shixnadahaas keliya ah inta kalluun ee halkaa ku baaba'aysa hilibkiisa iyo intiisa kale waa la tuuri jiray meel walba hadda magaalada boosaaso meeshaan maaragtay kalluumaysatadu iyo suuqa kalluunka loo isticmaalo iyo dhinacaas oo dhan xaafadahaas la degan yahay waa laga carara waa laga goa qurmuunka iyo nadaafad xumada dhibaatada marka intaas leeg iyo meelo badan oo maaragtay lagu suubiyo saliidiisa oo xeebaha duleeskada waxay noqotay in maaragtay bal horta annagoo markii hore koonsaan badan ka qabnay oo muxuu ahaay to rabnay inaad dadka ku wacyigelin bal sidii maaragtay nadaafad xumada bal marka ugu horeysa wax looga qaban lahaa waxaa soo baxday kalluunkii inuu yaraanayaan aragnay dad indhaindheeyayaalahoo kalluunka maaragtay xirfad yaqaana aqoon-yahano kalluuna ayaan u xilsaarnay inay dabagal ku sameeyaan bal sida wax u socdaan waxaa soo baxday kalluunkaasi in tiradiina intay kasii yaraanaysay hadda markii ugu dambeysay xilligii hadda badfarankii ugu dambeeyey kan hadda weli waa bilow inuu sii yaraanaya tiradii lasoo qabanayay waxaa ka warantaa ciro dhanka shatiyada wasaaraddu ay siiso kalluumaysiga ee puntland ay siiso maraakiibta iyo doonyaha iyagu bal ka waran shaqadooda iyo ma jiraan caqabado kuwaasi kalluumaysatada ay ku hayaan maya wax badan oo hadda wasaaraddu ay shatiyo ay bixiso oo badani ma jiraan waase jiraan doonyo kooban oo shatiyo la siiyo shatiyadu waxay weeyaan shatiyo aada maaragtay in la foojareeyo ama la been abuuro aada looga taxadiray oo banaanka laga soo sameeyey si maaragtay foojariga iyo been abuurku uu u yaraado doonyaha markaa haysta waa waa aad bay u kooban yihiin shatiyada noocaasa hadda oo kaleo badfurana intaan ognahay oo aan wasaaraddu ay bixisay waa wax labaataneeyo ka yar aan weli gaarin soomada garan Waan- marka laga reebo dee kuwa soomaalidu ay wadato yaryar oo faraha badan marka laga reebo Eh, marka taas marka eh, dhibaato dee tariifku sideeday u socotaa ma aha wax laysimada ku yimaada maaha waxa hadda laysimada lagu bixiyeyna waxa weeyaan la kheyraadka in laga faa'iidaystaa la rabaa si cilmiyeysan oo kooban innaguna waad ogtahay oo ganacsi badan oo caalami international ma lihin cidda markaa in noo timaada aan la macaamilnaa wax aad u yar waaye oo aad u yar tilo ay ahaan aad u yar Mm.
marka ma aha wax culays ku haya shuruud adagna waa lagu xidhaa marka laysankay ku qoran tahay eh, waxaa la saaraa ama lagala hadlaa maaragtay soniska ama areada ay isugu soo dhaafi karin xeebaha oo ugu yaraan maaragtay toban maaragtay eh, nautical mail ah ama kilomitr aan dhaho kilomitr ah inaysan usoo imaan karin xeebaha shuruudahaas adag baa maaragtay lagu xidhaa waana lagu dabagalaa Mhm, waa gartay ugu dambeyntii een, waxaa jira eh, kalluumaysiga sharci darrada ah sida aad sheegtay inuu socdo waxaa ugu dambeysay dhowaan eh, dalka eh, iiraan doon eh, laga leeyahay in lasoo qabtay oo howlgalkaasi ciidamada booliska dekeda ee boosaaso iyo kuwa eh, badda puntland ay wada fuliyeen eh, nakhudihii doontaasi uu ku dhintay een, wasaaraddu maadaama iyagu kheyraadka badda iyo kalluunka ay mas-uul ka tahay een, arrimahan maxaa ka qorshaa een, agasime in eh, kalluumaysiga sharci darrada ah si eh, dhammaystiran wax looga qabto iyadoo la iskaashanayo arrimahaas arrimo socdo weli howlgal dee waxaad garanaysaa eh, wax marka shaqo laga howlgalo waxbaa ka dhasha Eh, waxaa ka dhalanayay ka mid tahay iyo dadka ku mabay in ay khayraadkeena bilaash ku qaataan